gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa xarigka ka jaray xarun loogu talagalay in lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka oo laga hirgeliyey degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaa ka qayb galay madasha xarig jarka gudoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo marti sharaf kale cabdicasiis cismaan maxamed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ayaa ka waramay muhiimadda mch ka cusub uu u leeyahay bulshada degmada wadajir tanna waxay qayb ka tahay degmada wadajir maanta laga daahfurayo ama xirgajarkan aan u imaanay aan u taagannahay inay dadka helaan caafimaad guryahooda maxaa yeelay habeenkii maamada soomaaliyeed ee umusha qabato in gurigeeda meel ku dheggan ay hesho waxay u tahay muhiimad gooni ah waxayna muhiimad gooni u tahay guud ahaan gobolka banaadir iyo maamulkiisa iyo ubadkeeda oo soo booqan karo xarunteeda xilliga ay dhasho cunugana uu noqon karo meel u astaysan xaafaddiisa uu ku faani karo meeshii aan ku dhashay xaruntan waa inuu dhihi karo marka xarumahan faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah in carruurta dhallaanka ah lagu siiyo talaalkii lagu siiyo daawooyinkai ay ugu baahnaayeen lagu siiyo maxaa la yidhaahdaa wax walba oo caafimaad keerka u ah degmada wajir waa degmo aad u baaxad weyn juqraafi ahaan sida hadda uu ka dhawaajiyay guddoomiyaha agaasimahaba laba xarun isaaran ay ahaayeen waxaa loo soo daadiyey wax kalmaysan ahayn inaan bulshada daryeel hufan aan siino waxaan u mahad celinaynaa hay-adihii ka qayb qaatay sida konseyn mar walbana u taagan inay la shaqayso maamulka gobolka banaadir dadweynaha ku nool degmada wadajir gaar ahaan laantan xaawtaako waxaan leeyahay maada idinka gaarto waxaan idin farayaa waxay tahay in xaruntan ay ilaashataan badqabkeeda iyo nadaafadeeda shaqaalaha idiin imaanayna aad soo dhoweyn doontiin sida aan rajaynayo reer wajirna lagu yaqaanay martigelin hufan maxaa la yidhahdaa shaqaalahaasna ay iyagana waajibaadkooda ay gudan doonaan waxaan rajaynayaa marka insha allah xilli badanaa la taaganaa waa ku ammaanantihiin dadaalkiina iyo hufnaantiina guddoomiyaha degmadana waxaan leenahay guddoomiye dadkaagii waxaa u tashriixday inuu caafimaadka ahmiyad gooni uu leeyahay ka gaddoon ahaanna annagana aan kula qaadanay agaasinkii arrintan soo diyaariyey muddadii dheer ku fikirayana waxaan leenahay cilmigii aad barateen iyo shaqadii dowladda hoose idiin astaysay waa gudateen waxaan rajaynayaa marka xilligan waxay ka dambeeyo mas-uuliyaddii waxaa la wareegi doono guddoomiyaha degmada iyo tiimkiisa iyo dhammaan maamooyinka ku nool wadajir waxaan ka rajaynaynaa insha allah xilliga dambe aan imaan doono meeshaanu muuqaalkan hadda uu yahay inuu iska bedelo noqdo muuqaal kale oo maxaa la yidhaahdaa oo shan biyaano ah oo bulshadana aysan u doonin doonin caafimaad ku nool gobolka banaadir qaybiis kale meeshaan baahida lagu xaqtiri doono annagana waxaan ballanqaadayna inaan gacana ka geysanno hadday noqon lahayd tasdiilaadka caafimaadka hadday noqon lahayd shaqaalaha meesha ka shaqeeya hadday noqon lahayd maxaa la yidhaha odayaasha bulshada waxay eegana ay nagula taliyaan inaan taladooda aan dhinac ka qaadan doonno haddaan maamulka gobolka banaadirna arrimaha bulshada waxaa ka go-an in dadka ay helaan wax walba waajibaad ay ku leeyihiin dowladda hoose canshuurta laga qaadana aan ku celin doonaan ballanqaadi doonaa insha allah xarumooyin badan ayaa u qorshaysan waaxda caafimaadka inay furto xarumooyinkaas ay noo soo bandhigtay annagana waa la qaadnay shaqadii haayana way ku ammaanay